kulanti oo can habeen wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooran waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyey xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ugu mahadceliyey baarlamaanka soomaaliya codka kalsoonida ay siiyeen xukuumaddiisa qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka oo soo dhoweeyey xukuumadda dan qaran oo maanta heshay codka kalsoonida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo madaxtooyada ku qaabilay safiirka dowladda qatar u fadhiya soomaaliya ugu yaraan lix ruux ayaa ku dhaawacmay qarax maanta mar kale ka dhacay meel u dhow hoteelka nuurdoob ee magaalada jawaar
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
maqal wanaagsan habeen wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waa axad taariikhduna ay tahay toddobada bisha sideedaad sannada labada kun labay labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta oo axad ah ansixiyey xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waryahayga faadumo cabduqaadir oo ka qayb gashay kulankii maanta ayaa warkan ka diyaarisay
xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya maanta waxay yeesheen kulankoodii afar iyo tobanaad kalfadhigiisii koowaad ay ku yeesheen xaruntooda golaha shacabka shirguddoonka kulanka waxa uu ahaa sheey aadammadoobe guddoomiyaha golaha shacabka iyadoo ku-xigeenadiisana ay joogeen dhammaan xildhibaanada kooramkooda waa ay soo wada xaadireen waxayna maanta u fadhiyeen oy u madalsanaayeen xildhibaanada ee ansixinta ama meelmarinta golaha wasiirada ee dhowaan lasoo magacaabay xusid waxaa mudan oo sidoo kale halkan ku sugnaa xamse cabdi barre ee ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo golihiisa wasiirada u fadhiyey in xildhibaanada ay meelmariyaan si xukuumadda shaqadeeda halkeeda ay ugu sii wadato ee markii uu soo fadhiistay guddoonka golaha shacabka hadalkii ugu horeeyana qaatay mar qura baarlamaanka waxa uu noqday mid ee markaasi buuq hareeyey oo xildhibaano qaar waxa ay sheegeen in marnaba aysan raalli ku ahayn ooysan ansixinaynin golahan wasiirada oo ay soo gudbeen mooshin islamarkaana mooshinkooda ay u baahan yihiin golaha baarlamaanka in laga hor aqriyo ee shee aadamadoob hadle waxa uu sheegay in mooshinkaas la soo gudbiyey uu yahay mid aan sifo sharciga lagu soo gudbin islamarkaana aan la aqrinaynin mooshinkaas sharci ma aha lama aqrinaayo waxba kama jiraan xildhibaanada tobanka qofood gaarayna tobana qofood oo aan ogahay la soo dirsaday meesha waxaan leenahay maarata ha fadhiistan aan leeyahay xildhibaanadii ayaa markaasi laba dhinac u kala jabay oo qaarkood waxay u taagnaayeen in golaha wasiirada ay ansixiyaan halka qaarka kalena ay mooshin keeneen markaasi shee aadamadoobe oo dhankiisa hadlana waxa uu sheegay in golaha wasiirada kala codsaday inay ansixiyaan xildhibaanada ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee qaab gacantaagan ay ku ansixiyaan wixii intaasi ka dambeeyey ee qaar ka mid ah xildhibaanadii markaasi u taagnaa ansixinta golaha wasiirada ayaa qaab gacantaaga ee ku meelmariyey ee golihii wasiirada waxay intaasi ka dambeeyey natiijada ee markaasi ee lagu ansixiyey ee golahaasi wasiirada waxaa ku dhawaaqay shee aadan madoobe waxaa ogolaaday laba boqol labaatan iyo sagaal iyo labaan
golihii wasiirada ee markaasi la ansixiyey ayaa halkaasi lagu dhaariyey iyadoona uu dhaariyey gudoomiyaha maxkamadda sare waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u gudanaayo inaan xilkayga u gudanaayo si daacad ah si daacad ah oo danta dalka oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dadka iyo diinta ku jirto dhowrayana dhowranaya dastuurka dalka dastuurka dalka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala iyo shuruucda kale ee dalka u yaala xamse cabdi barre ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ee dhaarinta kadib ayuu la hadlay xildhibaanada uuna kaga mahad celiyey qaabka ay u ansixiyeen waxaana uu sheegay in xildhibaanada wixii hadda ka dambeeya xukuumadda la xisaabtami karaan ee halkaasna ay shaqadooda golaha wasiirada ay ka bilaaban doonto waxaan rabaa in aan halkan mahad ballaaran uga soo jeediyo gudoonka iyo xildhibaanada sharafta leh oo gutay waajibaad dastuuriga oo qaran waxaa sharaf weyn runtii ah in aan maanta idiin soo gudbiyo magacyada iyo muuqaalka xukuumadda cusub ee dal qaran waxaa ilaahay mahadiisa oon aad ugu faraxsanahay sida aqlabiyadda leh ee aad ku ansi we talked about TCP and UDP. UDP being a connection.
waryahayga faadumo cabduqaadir aad bay u mahadsan tahay qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ee maanta codka kalsoonida siiyey xukuumadda dan qaran ee uu soo dhisay ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa dhankooda soo dhoweeyey iyagoo sheegay amaba taageeray xukuumaddan
Comes the presentation.
waxaa maanta sharaf inoo ah in baarlamanka golaha shacabka kow iyo tobnaad aanu ku ansixinnay xukuumadda uu soo gudbiyey ra-iisul wasaare xamse cabdi barre waxaa runtii eh, nasiib darro ah in xildhibaanno tiro koobana ay isku dayaan inay qalalaaso iyo fadqalallo ka abuuraan golaha shacabka bismillahi raxmaan raxiim dhammaan ummadda soomaaliyeed meelay joogaan waxaan rabaa inaan dhaho hambalyo hambalyo maadaama maanta ay aan soo gaarnay fayskii ansixinta golaha wasiirada laguna ansixiyey cod waxaa sharafii ah inaan ka qayb qaatay aan ka mid noqday dadkii ansixintaas aad ula dhacsanaay oo ansixiyey maadaama ay wasiirada cusub golaha wasiirada cusub ee prime minister xamse soo magacaabay ee- oo- ee xaq u leeyihiin in la siiyo fursad ay ku shaqeeyaan laguna garab istaago
runtii een, maanta waxaa loo ansixiyey een, si aqlabiyada loo ansixiyey Ee, way jireen xildhibaano gadoodsan oo oo buuq ka sameeyey Ee, de qof walba cabashadiisa saa yaqaan sida uu soo bandhiganaya runtii aan ka annaga ahaan aniga hadda ahaan ee, beeshaydu een, dadku ugu daran oo hadda meesha lagu dulmi way ahaan laakiin haddana waxaan ka doorbidayna mar walba dowladdu inay dhisanto Een, oo dowladda hore loo socdo oo laga baxo gaabkii lagu jiray oo wakhti badan lagu jiray Ee, xukuumaddaanna waxaan ka rajaynaynaa ra-iisul wasaare xamse inay hore u socoto ay noqoto tayadii iyo aan ka rajaynayno inay la soo baxdo wixii qaladaad oo dhaco hadda xukuumaddii marka la dhisaayo imaadana waxaan ka rajaynaynaa dowladda inay ay dib ka sacdo ilaahi hadduu yidhaahdo qaranku ansixiyey baarlamankii koob iyo tobnaad jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in ilaahay subxaana wa tacaala xilkeeda u fudaydiyo oo marxaladdan adaga lagu jiro ee abaaraha leh ee colaadaha leh ee culus inuu marxaladdan ilaahay subxaana wa tacaala uu
weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeennimo dalsan muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa soo bandhigay barnaamij siyaasadeedka xukuumaddiisa waa tan maryan ladane
mudanayaasha golaha shacabka ayaa codka kalsoonida leh u qaaday xukuumadda cusub waxaana ogolaaday laba boqol labaatan iyo sagaal mudane sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in golahiisa wasiirada uu kusoo xushay hanaan ku salaysan wadatashi aqoon karti khibrad iyo waayo aragnimo u fududeynaysa inay waajibaadkooda gutaan una adeegaan shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in xukuumadda dan qaran ay xoogga saari doonto wax ka qabashada arrimaha amniga dhammaystirka hanaanka amniga qaranka iyo la dagaalanka waxaa loogu yeeray argagixisada wuxuuna ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uga mahadceliyey golaha shacabka ansixinta xukuumadda iyo barnaamijkeeda si ay u gutaan shaqooyinka adag ee laga sugayo
waxaa ilaahay mahadiisa oon aad ugu faraxsanahay sida aqlabiyadda leh ee aad ku ansixiseen ayadii iyo barnaamijkeeda ee ay fulin doonto haddii ilaah idhaahdo waxaan mar labaad ballan qaadayaa in aan ka shaqayn doonno sidii aan ugu gurman lahayn dadkeenna ee abaaruhu la daaraa dhacaya sidii aan amniga wax la qaban lahayn iyo sidii aan ku fulin lahayn brogramkaas ballaaran ee idin hor yaalla innaga oo wada soconna wada shaqayna is-aaminsan isla xisaabtamayna si dastuurka waafaqsan ayaynu uga gudbi karnaa dhammaan caqabadaha aynu hor taagan oo dhan waxaan rabaa mar kale inaan idin mahad celiyo sida ballaaran eed runtii aad ansixinta noo siiseen waxaana ballan qaadaynaa wada shaqayn wacan iyo inaan ogolaadno inaad nala xisaabtantaan si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka aada iyo aad baad u mahadsantihiin
waryahayga maryan ladane ayay taasi ahayd ugu yaraan lix ruux ayaa ku dhaawacmay qarax maanta mar kale ka dhacay meel u dhow hoteelka nuurdoob ee magaalada jowhar mahad kuwaaral ayaa warkan kasoo diray jowhar
inta la xaqiijiyey lix ruux ayaa ku dhaawacantay qarax goordhaweeto ka dhacay halkan oo loo yaqaano toddobada geed oo ah goob ay isugu yimaadaan dadka magaalada jowhar waana goob lagu shaaxo lixda ruux ee dhaawacantay waxaa ku jiray laba carruur ah oo ka mid ah dadka kobaha baalasho ama caseeyo oo goobta ku sugneed sidoo kale dadka dhaawacmay waxaa ku jiray laba haween ah oo ka mid ah dadka halkan shaaxa ku iibiyo xaaladooda caafimaad ayaa lagula tacaalayaa cisbitaalka magaalada jowhar ee caasimadda dowladda hirshabeelle taliyaha saldhigga booliiska magaalada jowhar gaashaanla dhexe bashiir xasan cabduul bashiir carabi oo goordhaweyto shir jiraaid ku qabtay halkan uu qaraxu ka dhacay ayaa warbaahinta uga warbixiyey qaabka uu dhacay qaraxa meeshaan maanta waxaa ka dhacday musiibo ilaaha suuqadiisa jecel ilaaha ummadiisa jecel waxay ugu talagaleen in ummadan muslimka oo dhibaataysan ay ku dhibaateeyaan laakiin ilaahay ayaa badbaadiyey ummadiisa warbixin baa laga helay markii warka la helay aagaga xirnay dadka ka dhaqaajinay annagoo shaqada wadno baaris iyo wixii wadno ayaga dhaqal qabiil raadinayno ayuu markuu arkay inuu fashilay u qarxiyey ilaahay aa ummadda ka badbaadiyey sidaas inuu ku badbaaday qaraxa waa laga war helay waxay ugu talagaleen meesha waa aragtay waxa ummad fadhido waxaa lagu talagalay dadkaas ummaddaa meesha geedaha hooskaa fadhido in lagu laayo ilaahayaas ummadiisa ka badbaadiyey oo ummadiisa jecel saas daraaddeed waxaan u sheegayaa nimanka dhaqarqa- dhaqanqabayaasha sidan wax ku gaari maysiin idinkana is dhibaatayna ummaddana ha dhibaatayna annagana haddii ilaahay yidhaahdo waa ka feejigannahay haddana waxaa hawshooda waa ku jirnaa waana mar dhowna tillaabaan ka qaadna warbixintooda aan siinaynaa ilaah noo sakiray markaan warbixinta helnay oo dadka shacabka ka dhaqaajinay meesha oo aaggaan xirannay kabacdiay qarxiyeen waxaa dad ay meelo dhe- fogfog ugu tagtay oo dhaawaca oo firilada ay gaareen ayaa dhaawaca lix qof waaye laba xoogaa dhaawac culusaa gaaray laakiin dhaawacooda waa cayntaa afarta kalentoodna waa fududiya dhaawacooda oo isbitaalka waa laga soo bixiyey marka xaaladooda waa degan tahay sida ay rabeen iyo si u dhow ma noqon ilaahayaan ummadiisa ka badbaadiyey ciidamada amniguna dadaal badan ay sameeyeen oo markii warka heleen shaqo fiican ay qabteen mahad axmed calasow raadiyaha ee telefishinka dalsan magaalada jowhar
waa tahay dhegeystayaal guud ahaan warka habeennimo oo aad ka dhageysanayseen idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel